siciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay puntland islamarkaana khilaafiyo kala dhexeeyaan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay a c c khatumo ayaa hanjabaad iyo eedeymo dhowr ah u kala jeediyey dhinacyadaasi deni ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ka shaqaynayso dibindaabyada maamulkiisa kacdoon iyo dagaalna ka wado gobolka sanaag maamulka la baxay a c c khatumo ayuu u hanjabay wuxuuna tilmaamay inay faragelin ku samaynayaan maamulkiisa kuna lug yeeshaan xiisadda dagaal ee ka taagan gobolka sanaag maalmihii u dambeeyey waxaa puntland ku socda in gobolka sanaag qalalaaso badan lagu dhex waday la isku dayey in kacdoon ciidan iyo isku dhacyo laga sameeyo waxaan rabaa halka inaan farriin uga diro ssc khaatumo mar baa la il duufteen oon iga aamusnay haddaa idinku goosateen inaad maamul gaara noqotaan farriintayda waxa weeye halkaa ku ekaada haddaa halkaa ka xadgudubtaan waxaydan aan annaganna mudnayn idinkana aad mutaysan ayay arrintu isu beddelaysaa faragelinta aad ku haysaan gobolka sanaag aad joojisaan dhanka kale siciid deni ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay moqokori xilli uu shalay goob fagaare ah khudbad ka jeedinayay wuxuuna sheegay in dayac dartiis u kala firxadeen ciidanka dowladda federaalka waxaa yaab leh iyadoo maanta maalintii maanta ahayd degaanka moqokori ay al-shabaab qabsadeen ciidamadii dowladda iyo dayac dartiis u farxanayaan in la leeyahay dowladda federaalka ah hub iyo ciidan u soo diraysa puntland waxaa lagaga aamusay oo runtii lagu dacweyn dowladda federaalka gaboodfalkii ay ka geysatay jubbaland iyo degaanka raskamboni iyadoo dagaal furinta ka furan yahay ayay waxay u daadguraysay ciidamo waxay samaysay sharaf dil waxa ay kaliftay in ciidamadii soomaaliyeed u cararaan dal kale oo shisheeye ah isu dhiibaan iyagoo mangalyo raadinaya runtii taariikh cusub oo horay aan soomaaliya uga dhicin bay ahayd arrintaas waxay u baahan tahay in dib loo eego waxaan rabaa iyadana sidoo kaleeto dowladda madaxweyne xasan sheekh oo hadda hogaamiyo waxay ku sifowday kala irdhaynta iyo burburinta shacabka iyo dadka soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay oo maamulka isku magacaabay puntland uu weerar afka ah ku qaado hoggaanka villa soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey waxaa taagnaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulkan kaas oo ilaa iyo hadda ka dhex alowsan waxaana jiray weeraro ay hawada isu marinayaan labada dhinac si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk ayaa wajahaysa weeraro xagga afka ah oo kaga imaanaya maamulada ka jira dalka iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ay qaar ka mid a maamuladaasi sida kan isku magacaabay hirshabelle sidan oo kale weerar hawada u mariyeen dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud